alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin sala allahu wasalama wabaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacala aalih wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ama bacd wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal yakhruju waxaa soo baxaya addajaalu dajaal baa soo baxaya fayatawajahu wuxuu u kicitimayaa fayatawajahu waxa u soo jihaysanaya qibalahu jihadiisa rajulun nin ninkaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mid a wayatalaqaahu waxaa la kulmaya almasaalixu ilaalada masaalixu dajaal ilaalada dajaal baa la kulmaysa wayaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan ilaa ayna tacmidu alkeeda baaraysa ayaad ku socotaa fayaquulu wuxuu odhanayaa acmidu waxaan u qastiyayaa oon macnaha baarayaa ilaa hada aladii kharaj kan soo baxayo xaggiisa wayaquuluuna lahu waxay ku odhanayaan awamaa tu'minu birabbina rabbiga iyo ma rumaysnid miyaa markuu ku yidhi kan soo baxay ayay arkeen inuu dee markaanu rumaysnayn oo kolkaasay yidhaahdeen ma rumaysnid rabbiga iyo miyaa fa yaquulu wuxuu odhanayaa maa birabbinaa khafaa-un rabbiga iyo ma qarsoomo wax qarsoonidii kuma sugna rabbiga iyo qarsoomi maayo wayaquuluuna waxay odhanayaan uqtuluuhu dila waxay isku odhanayaan diloo kaw kaga siiya wayaquulu bacduhum libacdin barhkoodba barhka kale waxay ku odhanayaan alaysa qad nahaakum rabbukum rabbigiin miyaanu ahayn mid idinka reebe an taqtuluu axadan qofnaba inaad dishaan duunahu sokadi yacnii idinkoo aan soo gaadhsiin oo inaad ku sintaan miyaanu waxa weeye cid kaste miyaanu idin farin fayanطaliquuna bihi waxay ula tegayaan ila dajaali dajaal bay ula tegayaan faidaa ra'aahu markuu arka almu'minu mu'minku qaala wuxuu odhanayaa yaa ayuha nnaasu dad yahow ina haada kani addajaalu been badanihi weeye aladii kaasoo dakara rasuulullahi rasuulka ilaahay uu sheegay sala allahu alayhi wasalam fayaamuru wuu farayaa addajaalu dajaal baa faraaya bihi isaga in la fidiyo fayushabbaxu waxa weeye waa la fidinayaa ya oo sidaasaa waxa weeyaan markaa loo jiifinayaa dhulka saa loogu fidinaya wayaquulu wuxuu dajaal odhanayaa khuduuhu qabtoo washujuuhu dakra oo shajiga waxaa la ydhaha dakharka madaxa iyo wejiga ku dhaca dakra oo markaa garaacu odhanaya wayuwasacu waxaa lagu ballaadhinayaa dahruhu dhabarkiisa iyo wa batnuhu boggiisaba darban garaac oo inta sidaa loo jiifiyo bogga loo jiifiyo ayaa xagga sare mincagaha ilaa madaxa laga garaacaya haddana xagga dhabarka inta loo jiifiyaa xaggan waxa weeye calooshana laga garaacaya min wejiga ilaa waxa weeyaan markaa halka u dambaysa jidhka yaa dhan walba waxa weeye garaac ayaa lagaga samaynaya saasuu u ciqaabayaa fa yaquulu wuxuu ka odhanayaa wamaa tu'minuu bi may rumaynaysaa hadda fa yaquulu wuxuu odhanayaa anta adigu almasiixu alkadaab waxaa tahay cawarkii beenta badna fa yu'maru bihi waa la farayaa fa yu'sharu waxa markaa lagu kala jeexayaa bilmishaari minshaarta min mafriqihi kaloo raggaa markaa waxa weeye madaxiisa xataa yufaraqa bayna rijlayh ilaa labadiisa lugood waxa weeye lagu kala kaxiyo lagu kala jaro halkaa sare ee dhakada rog kala rogeeda inta lagaga qabto minshaarta ayaa laba sidaa loogu kala goynayaa labada cagood midaba dhinacay raacaysa uma dabadeetana yamshi wuxuu soconayaa addajaalu dajaal bayna alqitcatayni labadaa uu u kala gooyey dhexdooda ayuu soconaya waay weliba marka hore intaanu sidaa ku samayn sida riwaayadda bukhaariguba ay sheegayso markay isqabsadaanee murmaan buu ka odhanayaa haddii aan laba kuu kala jaro oon haddana ku soo nooleeyo waxa weeye maqiraysaa inaan markaa dee rabbigii xaqa ha ahay markaasuu odhanayaa bal sameeyo suusaa samaynaya uma yaquulu lahu wuxuu ka odhanayaa dabadeeta qom istaag oo fa yastawii qaa'ima waxa weeye wuu maaragtay kor buu u kacayaa xaal uu taagan yahay haa wuu soo mudh odhanaya uma yaquulu lahu wuxuu dabadeeta ku odhanayaa markaa uu soo noolaadee dambe atu'minuu bi may rumaynaysa yaquulu wuxuu odhanaya masdatu fiika ilaa basiiratan masdatu maan kororhsan fiika shanigaaga ilaa basiiratan aqoon iyo aragti mooyaane wax kale waxa weeye kaamaan kororhsan oo arrinkan aad igu samaysay iyo fitnadan aad ifitnaysay waxa weeye inaan aqoon kuu sii yeeshuunbaa baan ka kororhsaday haakadaa weeyaanoo dadka ahluliimaanka ahi fitanka ilaahay ka ilaaliyo waxay markaa ka kororhsadaan thabaat iyo sugnaan markay arkaan wax rasuulku ka sii warramay sala allahu calayhi wasalam oo dhaca ee uu yimaadana iyadana markaa basiiro iyo cilmi iyo sugnaan bay ka faa'iidaystaan uma yaquulu dabadeeta wuxuu odhanayaa ninkaa wanaagsan ee shahiidka ah ee faqiiha ahi yaa ayuha nnaasu dad yahow innahu laa yafcalu bacdi dabaday ku samayn maayo biaxadin axadna oo minannaasi dadka ka mid ah cadaabkan iyo ciqaabkan iyo kala goyntan iyo arrimahan ku samayn maayo waayah oo waa halkii arrimihiisu ay ku soo afgo-ayeen marka ninkan wanaagsan baa dadkii dhiiri gelinayay isagoo cilmigii uu rasuulka ka hayay sala allahu calayhi wasalam iftiinsanaya ayuu leeyahay waxa weeye wixiisii iyo khawaariqdiisii iyo waa halkay kusoo afgo-ayeen oo cid dambe sidan kuma samayn karo fa yaakhuduhu waxaa qabanaya dajaalu dajaal baa qabanaya liyadbaxahu si uu u gowraco oo fa yujcalu waxaa laga yeelayaa maa bayna raqabatihi inta udhaxaysa qoortiisa ilaa tarquwatihi ilaa waxa weeye kalxantiisa nuxaasa naxaas baaba laga dhigaya falaa yastaiicu ilayhi sabiilan falaa yastatiicu awoodi maayo ay huwa dajaal ilayhi ninkaa xaggiisa sabiilan waddo macnii waddo uu ku dilo intaa dabadeed ma awoodayo fa ya'khudu kolkaasuu qabanayaa biyadayhi wa rijlayhi labadiisa gacmood iyo labada cagood fayaqdifu bihi wuu ku tuurayaa wixii naarta la moodayay fayaxsabu nnaasu dadku waxay u malaynayaan annamaa qadafahu ila annaar naarta inuu ku tuuray wa inamaa ulqiya waxaa lagu tuuray u ninkan fi ljannati jannada si aynu xadiid hore ku soo maray qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam hada acdamu nnaasi shahaadatan cinda rabbi alcaalamiin kaasi waa ka dadka ugu shahaadada weyn ilaahay agtiisa rawaahu muslim wa rawa albukhaariyu bacdahu bimacnaah bukhaarina barhkii buu macnihiisa ku wariyey marka xadiidu markhaati kacayana waynu soo maray oo shahaadada markaa ugu sarraysa ama ugu fadliga badani waa ninka waxa weeye mid jaa'ir ah oo daalima waxa weeye ka akacee xaqa u sheega iyo sida saxda ah waay mid ka daalimsan oo ka jaa'irsanina ma jiro dajaalkan xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa marka laga yimaado dajaal iyo axwaashiisa wax ka mid ah sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalama inay jirayso ay ilaashanaanayso ilaa aakhiri zamaan ilaa wakhtigaa dajaal la gaadhayo waayo ninkan faqiiha ah ee dadka kuwa ugu khayrka badani wakhtiga ah sunnadii rasuulku u deliishanayaa dajaal iyo axaadiidtii dajaaluu rasuulku hore uga sii sheegay baa soo gaadho markaa uu haya oo waa kan kii rasuulku nooga sheenooga warramay baa tahay calaamadihii uu noogu sii kaa sheegay baad leedahay markaa sunnada rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa wakhtigaah ayay waxa weeye ilaashanaanaysaa inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun qaala wa can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu qaala maa sa'ala axadun qofna ma weydiinin qofna ma weydiinin rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam can idajaali dajaal ninka la yidhaahda arrinkiisa akhara si ka badan mimaa sa'altuhu intaan anigu weydiiyey ciddii ugu weydiin badnayd baan ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa inahu rasuulku qaala lii wuxuu igu yidhi maa yaduruk maxaa ku dhibaayo markaasee kugu dee maaragtay ee su-aashiisa aad u badinaysa aad u soo celcelinaysaa bay ka dhigantay lafdiga muslimna waxa weeye maxaa kugu daalinaya abuu sheegaya qultu waxaan idhi innahum iyagu yaquuluuna waxay leeyihiin macnii dadku ama ahlulkitaabkuba ina macahu jabala khubzin buur dhan oo kimisa ayuu wataa wa nahra maayin iyo webi biyo ah qaala wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama huwa isagu ahwanu cala allah ilaahay korkiisa wuu kaga liitaa min dalika kaa muttafaqun calayhi ilaahay korkiisa arrinkaa wuu kaga liitaa marka macnuhuma waxa weeyaan jabalkaa khubsiga ah iyo nahrigaa maaga ah iyo waxyaabaha ma sita miyaa macnuhu maya macnuhu sidaa maaha waayo xadiidta waataynu ku soo maray laba webi iyo janno iyo naar iyo arrimaha inuu sito ayay maaragtay axaadiistu sheegaysa khubsigan qudhiisa inuu sitana axaadiista qaar baa sheegaysa waaya khubsigan qudhiisa inuu sitana axaadiista qaar baa sheegaysa macnuhu haddaa waa maxay markuu rasuulku leeya huwa ahwanu cala allahi min dalik macnuu waxa weeye sida a'immada xadiidka sharaxay qaarkood ay yidhaahdeen ay huwa ahwanu cala allahi min an yajcala maa khalaqahu allahu tacaala calaa yadayhi mudila lilmu'miniina wa mushakikan liquluubihim wuu kaga liitaa ilaahay korkiisa in khawaariqda iyo waxyaabaha ilaahay uu siiyey oo kullum iyo dadka mu'miniinta ah quluubtoodana uu ku shaki geliyo hee ilaahay jala wacalaa wuu kala liitaa waaya hase ahaatee waxaa loo siinayaa waxyaabaha khawaariqda ah iyo fitnada aadka u weyn si dadka mu'miniinta ahina iimaanka ay ugu sugnaadaan kuwa gaalada ah iyo munaafiqiintaana xujadu ay ugu caddaato y ugu ooganto waaya xadiidkaa hore waxaynu ka tagnay qariibkii wuxuu yihi almasaalixu hum lkhufaraau waalaa'ic almasaalixu masaalixdu hum lkhufaraau waa ilaaliyayaasha iyo waطalaa'icu markaa sahanada waa alkhufaraa waa jamcu khafiir weeye khafiirkuna waa xaariska iyo cidda wax ilaalisa aطalaa'icna waa jamcu طaliica oo waa ragga had iyo jeer ciidanka markay xero degan yihiin ama meel ay joogaan korjoog oo kale waa ama ilaalada u ahe ka yar horeeya ee cadowga iyo waxyaabahaasi markaa xaggiisa ka xiga almasaalix asal ahaan waxaa la idhaahdaa meesha silaaxa iyo hubka la dhigtaa la ydhaha soo ma aragti ilaan waa min asilaax moogta silaaxana hubka la ydhaha markaa xeryaha iyo dhufaysyada iyo meelaha hubka la dhigto ayaa asal ahaan la ydhaha almasaalix laakiin hadda iyadii looma jeeda waxaa looga jeedaa raggan intay hubkii qaataan dabadeetana ciidamada iyo waxyaabaha ka soo yaro horeynaya ee cadowga iyo ciddii ay iska soo horjeedaan ilaalaynaya ee markaa ka ilaalinaya qaala wuxuu ihi wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama maa min nabiyi nebi ma jiro ilaa hadduuse jiro waqad andara wuu uga digay ummatahu ummadiisa alacwara ka cawaran ee alkadaaba beenaalaha alaa inahu acwaru war hooya wuu cawaran yahay wa ina rabbakum rabbigiina caza wajala laysa biacwara ma cawarna maktuubun waxaa lagu qoray bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda kafara muttafaqun calayhi oo sidaa u kala googo-an xuruuf muqadaca kafara waa yahay xadiidkanna wuxuu inoo tilmaamayaa sida axaadiis badan oo kaleo qaar ay soo socdaanba ay faa'iideynaysa inuu cawaran yahay ninkan la ydhaha almasiixu dajaal sidaana ilaahay aanu ugu dheehgelayn oonu ugu eegaan karahayn waayo rabbunaa jala wacalaa laysa biacwar sidaa rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam marka ilaahay cawarta laga nafiyey waxay ahlulcilmiga ahlu sunnahi yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa an allaha subxaanahu duu caynayn ilaahay jala wacalaa inuu leeyahay laba indhood oo wax ku eego aimo fara badan baa sidaa ka deliishaday ihbaatu lcaynayni lilaahina bacdu ahli lcilmi ijmac bay kusoo rareen ahlu sunnuhu inay ku ijmacsan yihiin wa huwa alxaqu waana sida xaqa ah weeye waayahay markaa ninkani wuu cawaran yahay cawartaasi waa naqsi ka muuqda naqsigaasi wuxuu daliil u yahay calaa cadami rububiyatihi inaanu rabbi ahayn ma fahamte waayo hadduu rabbi ahaan laha ila rabbinamuu sheeganayaa soo maha hadduu rabbi ahaan lahaa naqsigan ka muuqda iyo foolxumadanuu iska hagaajin lahaa muxuu iska hagaajin lahaa foolxumadanuu iska hagaajin lahaa waayahay waxaa kaloo markaa tusaaya inuu beenaalo yahay oonu hagaagsanayn kafaradan halkaa labada indhood dhexdooda kaga qoran waxaana akhriayo qof kasta oo mu'mina kii wax akhriyi jiray qoraalka yaqaana iyo kii kale labaduba way akhriyayaan macaal qofka aan farta aqoon u akhriyaya mu'minka ah gaaladu laakiin iyagu dee waxba akhri maayaan waaba kuwa raacaya dabagelayo weeye waa tahay sidaa awgeed ba waxay ahlulcilmigu isweydiiyaan su-aal muhiim oo ah khawaariqdan la yaab kale ee dajaal u wato ee aadka u la yaab kale waa waxyaabo ilaahay jala wacalaa uu karsiiyey horta miyaanay waxyaabahani keensanayn in ummadda badideedii ay raacdo oo dadkii uu fitneeyo oo waxa weeyaan maaragtay baatilkii uu xaq u ekaysiiyo ya xaqiina waxa weeye baatil u ekaysiiyo oo lagu fitnoobo dadkuba ay ku fitnoobaan ninkan cirka odhanaya soo daayo biyaa uu soo daynayo ee dhulka odhanaya soo saaree doogsaa u soo booday ee dadkii raacay xoolahoodu wada dararayaan ee wada dhergayaan ee wada shishlaanayaan ee kuwii iska diiday waxa weeye ay abaarsanayaan ee gacmahooda wax alla wixii ku jiray ee maalaha ay ka baxayaan ee jannada iyo naarta waxa la moodo sito ee labada webi sita ee waxyaabahani waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxyaabaha noocaasi horta waa imtixaan ha yeeshee dhinaca kale isagoo fitnadaa iyo imtixaankaa weyn wata haddana dhinaca kale waxyaabo waxaa jira qofka mu'minkaa u bayaaminaya inuu beenlow yahay oo aan u hagaagsanayn waxaa ka mid a kafaradan wejiga kaga qoran waxaa ka mid a cawartan waayo markaba waxaa loo deliishanayaa hadduu rabbi xaqa ahaan lahaa dee naqsigan uu iska suulin lahaa ilaa rabbiga xaqa ah laa naqsa fiihi biwajhin min alwujuuh kamaal oo dhan baanu iska leeyahay waaya waxyaabaha kale tusinaya waxaa ka mid a markan dambe waxyaabihii marka hore uu maaragtay watay ama la karsiinayey inuu marka dambe waxa weeye ka caajisayo oo kari waayo sida ninkaa uu markii hore kala gooyey inuu marka dambe he waa kaan waxba yeeli karahayn ee ilaahay jalla wacalaa qoortiisa uu ka dhigayo maxay naxaasta umuur badan oo noocay soo caddaynaysaa jirta baadilkiisa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم مyaaنa idin sheegahayn xadيiثا xadيiث عن الدجاaل دجاaل ku saabsan وma xadaثa bه نبiy نبي aan uga waramin qowmahu qoomkiisa inahu dجاaلkani acwaru waa mid cawara وإnahu yجiiءu wuxuu imanayaa macahu isaga oo wata bimiثاaل الجaنaةi والnaari wax jannada iyo naartoo kale ah falatii yquulu ta uu odhanaya inaha اljanaةu jannada weeye hiya naaru naartii weeye ay walcaksu bilcaks walcaksu kadalik oo tuu waxa weeyaan naarta ku sheegayaana waa jannadii tuu jannada ku sheegaya waa naartii tuu naarta ku sheegayaana waa jannadii saynu xadiidka kusoo marray muttafaqun calayh marka ambiyadu horey uga wada digeen oo sida xadiidkaa hore uu tilmaamayo ambiyadu hore ayay uga wada digeen oo nebi weliba wuxuu ka baqanaya inuu maaragtay qoomkiisa ku soo baxo ya ha yeeshee rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam siduu uga digay cid gaadhsiisay ma jirto waxyaabaha uu gaar u sheegayna waxaa ka mid a inuu yahay mid markaa cawaran wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama dakara dajaala dajaal buu sheegay bayna ahraanay bayna dhahraanayi nnaasi isagoo dadka dhex jooga fa qaala wuxuu yihi rasuulku ina allaha ilaahay laysa biacwara acwar maaha alaa ina almasiixa hooya masiixna masiixaasoo addajaala ahi acwarulcayni lyumnaa isha midig buu cawaran yahay kaana caynahu ishiisa waxaad mooddaa cinabatun xabad cinabahoo daafiyatun soo baxsan baad mooddaa daafiya bilyaa marka la akriyo waa macnihi waxa weeye xabad cinaboo soo laalaada oo rucubtii kale ama midhihii kale ilaanta kula taallay ka soo dhex baxday ayaad mooddaa weeye daafiana waa la sheegay oo inagii xalayta markaa soo mara muttafaqun calayhi qaala wuxuu ihi wa can abi hurayrata halkaa markaa waxaynu kaga soo baxnay axaadiistii dajaal waana min ashraati saacati lkubraa sidaynu xalayba soo sheegnay su-aal baa jirta soo noqnoqoto caanahoo ku saabsan ninkan almasiixu dajaal ee fitnadiisu ay tahay fitnada ugu weyn yah ee ka dhacaysa waxa weeye adduunyada qur-aanka maxaa loogu sheegi waayey ilaan axaadiidta ayuunbaa arrintaasi si cad u sheegtay axaadiidta weliba tilmaamaysa ee ku saabsan masiixu dajaal iyo ciise bnu maryama inuu soo degi doono iyo inuu dili doono iyo arrimaha axaadiidtaasina waa mutawaatira ahlulcilmi fara badan ayaa markaa tawaaturkeeda caddeeyey ahlu sunnuhuna arrimaha qeybka ee rasuulku ka sii warramay way rumaynayaan dadka qaar baa jira axaadiidta markaa taxriifiyo oo ka soo horjeedsado siyaabo kale u dhiga waxaasoo dhami sax maaha waxaa jira markaa alxaafid ibnu xajar fatxulbaariguu kaga hadlayaa masalada jawaabteeda dhowr arrin baanu soo ayuu soo markaa qaadanaya dhowr jawaabood oo ahlulcilmigu markaa ay ka bixiyeen waxaa ka mid a inay ahlulcilmiga qaar yidhaahdeen qur-aanka waa lagu sheegay waa aayaadka ilaahay sheegay buu ka mid yihi yowma yaati bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra marka halkaasi aayaadkaasuu ka mid yahay bay idhahay xadiid weliba tirmidiya ay wariyeenna way soo arooriyeen bacdu ahli lcilmi waxay idhaahdeen maya eh marka waxa weeye la eego dadkan uu ka warramay qur-aanka kariimka ahi had iyo jeer waa waxyaabihii hore ee hore markaa waddanka usoo maray ama markaa dhulka usoo fasahaadiye ama ninkanna dee waa waxa weeye weli maaragta muu imanoo waa wax soo socda ya laakiin taa waxaa lagu busheeyey ajuuj iyo wamaajuuj oo soo socdaba sawka qur-aanku sheegay albaqawiyu isagu wuxuu yidhi oo uu ka soo raraya alxaafid ibnu xajar inuu ku jawaabay qur-aankaa lagu sheegay buu yidhi oo halkee lagaga sheegay qowlu llahi jala wacala la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas abuurka cirarka iyo dhulalka ayaa ka weyn abuurka dadka marka annaas buu yidhi halkan waxaa looga jeedaa almasiixu dajaal waa min baabi iطlaaqi alkulli wa iraadati اljuز'i yani dadkii baa la wada sheegay waxaana looga jeedaa dadkii cid ka mid ahoo ah almasiixu dajaal si kastaba ha ahaatee sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu faahfaahiyey ninkaa iyo fitnadiisa iyo arrimihiisa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi laa taquumu saacatu saacadu dhici maysa xataa yuqaatila almuslimuuna ilaa muslimiintu ay kala dagaalamaan alyahuuda yahuuda xataa yakhtabia ilaa uu ku gabado alyahuudiyu yahuudigu min waraa'i alxajari washajari dhagaxa iyo geedka dhabarkiisa oo fa yaquulu lxajaru washajaru dhagaxa iyo geedkuna ay yidhaahdaan yaa muslimu muslimow haadaa yahuudiyun khalfii tacaala faqtulhu kani waa yahuudi dabadayda ku dhuumanaya kaalay oo dil ila alqarqada qarqadka mooyaane fainahu min shajari lyahuud dhirta yahuudu ka mid yahay muttafaqun calayhi aada alxadiid alcadiimna wuxuu xambaarsan yahay ikhwaanii bishaaro aada iyo aada u weyn bishaaradaasoo ku saabsan dadka muslimiinta ah inay dib ugu noqon doonaan manajkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa ee in badani ay iskaga baydhay sidaana markaa ay ku awoodi doonaan cadowga ilaahay iyo gaalada iyo nimanka yahuudda la idhaahdo inay waxa weeyaan laayaan oy ka gacan sarreeyaan waa tahay waxaa kaloo markaa xadiidka laga qaadanayaa oo arrintaa aynu sheegnay caddaynaysa dadkan wakhtigaa yahuudda la dagaalamaya waa dad geedka iyo dhaguxu la hadlaayo weliba waxay kula hadlayaan yaa muslim muslimow alfaada qaar yaa cabdallah addoonkii ilaahay ow waxaa laga qaadanayaa bay ahlulcilmigu yidhahan halkaa inay yihiin dadkan muslimiintii dad islaamnimada xaqiijiyey dadka qaarna islaamnimadii way sheeganayaan laakiin naqsi baa kaga jira badhna dee islaamnimadii bay xaqiijiyeen oo yaa cabdallaahi addoonkii ilaahay ow waa dad cubuudiyada ilaahay ay addooma u yihiin xaqiijiyey marka waa dad dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam toos ugu socda sidaasay kolkaa ku mutaysteen karaamada daahirka ah ee ah dhagaxyaanta iyo dhirtu inay u yeedhaan oo ay cadowga ilaahay waxa weeye uga hiiliyaan oy tusaan oo idha halkan uu ku dhuumanayaahe kaalayo waxa weeyaan markaa dil sida markaa muuqata nimanka yahuudda la idhaahdaa waa idinka arkay oo markaa barigii dhexe dadkii muslimiinta ahaa dhexdooda ayaa hadda dee dowlad ku leeyihiin halkaasay isku urursadaan halkaasay ku jiraan dalballaadhsi kaga jiraan dalballaadhsi iyo barigan dhexa inay saydareeyaan iyo waxa weeyaan markaa makrigood iyo howlahooda inay halkaa ka faafiyaan waxay u eg tahay wallaahu aclam sida halkaa waxa weeye ay u joogaan ay isugu ugu badanayaan ay isugu urursanayaan in ilaahay jalla wacalaa dad markaa usoo saaraya wanaagsan oo halkaa ku gumaado o kula dagaalama qarqadku waa geed ka mida dhirta qodaxda leh waana geedkii baqiic xabaalihii lagu aasi jiray reer madiina loo nisbeeye ka bixi jira baqiiculgarqadka la odhan jiray markaa waxaba la tilmaamaana hidagudhoodu inay yaqaanaan oo ay abqaalaan geedkaasoo ay beeraan si hadhow ay ugu daba dhuuntaan oo waa nimankaan qaba weeyaanoo aad bay waxu akriyaan oo taariikhahan iyo waxan oo dhan inay ka qarsoon tahay hamoodin way ogyihin oo ay la socdaan ya anigu waxbaan ka sheekeyaa geedkan garanwaanka la idhaa meel walba qabsaday waxa weeyaan maaragtay cajiibka ah ee qodaxdiisu xataa sunta tahay ya wallahu aclam wa canhu ay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirta laa tadhabu dunyaa addunyadu tegi mayso xataa yamura rajulu ilaa ninku uu ka soo maro bilqabri xabaaluu soo maro oo fayatamaraqa calayhi uu ku dulgelgelimaysto oo wayaquula uuna yidhaahdo yaa laytanii kuntu makaana saaxibi hada alqabri alla maan ahaado ninkan xabaashan ku jira halkiisa maan ahaado oo waxa weeyaan sidiisa xabaal ugu jiro ninka halkaa iskaga jira adduunyadan iyo dhibaatadeediian iyo fitankeedan halkaa kaga nasanaya halkaan baan ku jiro walaysa bihi diinu ay walayse diinu diintuna bihi ay bisababi tamanihi lmowt sababta uu geerida markaa u tamaniyayo iyo inuu xabaashaa ku jiri lahaa maaha waxa weeye xagga diinta sababteeda oo xagga diintiisa markaa fitno ku saabsan la carari maayo hee ila albalaau buu anigay qora laakiin waxaan filaya waxaa saxa maa bihi ila albalaa waxuu idin qoraya maa bihi ila albala maa bihi kuma sugna ila albalaau fitno iyo imtixaan mooyaane marka mar haddii imtixaankii diinta la nafiye kasoo hadhay muxuu noqonayaa imtixaankii adduunyada u noqonaya markaa colaadaha badanaya oo baqaha badanaya oo dhibaatadaa badanaysa oo qofku waxa weeye naftiisu ammaan waayaya oo imtixaankaa badanay kolkaasoo odhanaya waxa weye alla maad xabaashaa kaga jirtid ya xabaashaa maad kaga jirtid muttafaqun calayhi aakhiru zamaanka saasay dhibaatooyinku u badanay qaala wacanhu ay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa taquumu saacatu saacadu dhici mayso xataa yaxsira alfuraatu ilaa webiga furaat la idhaahdaa uu ka kaco manii ka faydmo yaxsira yankashif can jabalin buur oo min dahabin dahaba webigan markaa dheer ee furaat la ydhaahda barigan dhexe maraa ee caanka ahi uu guri doonaayo markaa wuxuu ka kacayaa markuu guro buur dhan oo dahab oo dahabkii quruxda badnaaya casaaya ayaabuu ka kacaya dahabkaasoo yuqtatalu calayhi laysku laynayo waa laysku dilayaa ilaan dadku had iyo jeer waxay maftuuriin ku yihin oo dabeecad u ah xubbulmaal soo maah maalka weliba qaaligaa sida dahabkiiyo waxyaabahaana dee hadalkeedaba dah marka la arko kolkaa dahabkaa ayaa la ysku dilaya bal cajaa'ibkane fa yuqtalu waxaa la dilayaa min kulli miatin boqol kasta tiscatun wa tiscuuna sagaal iyo sagaashan baa laga dilaya boqol kastaoo isku daya inay dahabkaa gurtaan ama qabsadaan midh mooyaane inta kale waa la dilaya fa yaquulu haddana wuxuu odhanayaa kullu rajulin minhum min kastoo ka midi lacali an akuuna ana anjuu waxaa laga yaabaa inaan anigu badbaado kaa badbaadaya inaan noqdo oo dadka waa loo sheegaya waxaa la odhanaya waar waxaan dahabkaa marka la arkay rasuulku uu sii sheegay waa la diiday waxba laga qaadan maayo waa laysku gumaadmay iska daaya boqolkiiba mid baa hadhayo inta kale way dhimanaysa haddana laga joogsan maayo qof kastaa wuxuunbu odhanaya waxaa laga yaabaa inaan kaa noqdo waxa weeye badbaadaya anigu oon bahalkaa gurto markaan inta kale dee qoorta u dheereeyo ila si kale lagu gaari maaye waaye wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo arooray yuushiku waxaa dhow an yaxsira alfuraatu webigaa furaat la ydhaahdaa inuu ka kaco can kanzin kayd min dahabin dahaba faman xadarahu qofka goobjoogu noqday xaadira falaa yaakhud minhu shayan waxba yaanu ka qaadanin waayo inuu kaa nool noqdaa way iska adag tahay ta kale hadduu xataa isagu kaa noqdo dee inuu dadkii waxa weeye laayo adduunyada uu ku laayay noqonaysaa soo maaha oo ummaddii gamta u joogsaday noqonaysa sidaa awgeed waa manhi qofka gaadhaa waxaa layna yidhi yaanu taaban ha iska daayo ha iskaga tago waa cajaa'ibka marka ay tahay inaynu rumayno ee rasuulkeenu sii sheegay sala allahu alayhi wasalam wa canhu ay can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul yatrukuuna way ka tegayaan almadiinata madiina calaa khayri maa kaanat markay ugu wanaagsanayd iyadoo ah oo macni waxa weeye nicmaysan oo aada loogu ladan yahay laa yaqshaaha mana daboolayo ila alcawaafi qarhaabatada mooyaane yuriidu wuxuu ujeedaa cawaafiya asibaaci waayr ha qarhaabatada markaa dugaagga iyo haadaha waxyaabaha waxa weeye meelaha iska qarhaabtee bahlaha iyo shimbiraha iyo haadaha iyo waxa mooyaane wax kale dabooli maayaano ma joogayaano dadkii meel kale iska qabanaya wa aakhiru man yuxsharu cidda u dambaysee lasoo xashrinayaa maalinka qiyaamana raaciyaani waa laba ara jira oo min musaynata qabiilada musaynay laydhaha ka mid a wayuriidaani raba ku soo socda almadiinata madiina oo yanciqaani u caaqcaaqlaynaayo bianamihimaa bihanamihimaa adhigooda mise bihanamihaa himaam yaan ahayn ya bitaniya damiira taniya ha un baan igay qoray bihanamihimaa adhigooda ku caaqcaaqlaynaya marka yanciqaani waxaa looga jeeda yasiixaan way dee ku qaylinayaano way u yeedhyeedhayaan oo adhigaasay wataan fayajidaaniha waxay helayaan madiina wuxuushan ay daa wuxuushin iyadoo waxa weeye shimbira iyo bahla iyo waxa mooyaane bani aadanba aanu joogin xataa idaa balagaa markay gaadhaan haniyata alwadaac karinta sabootiga markay gaadhaan haniyada asalkeedaba waxaa la ydhaha ariiqu fi ljabal wadada waxa weeye buurta fuushaa la ydhaha soo ma aragti haniyat lwadaacna waa meel madiine ku dhowaydo waxay ugu bixiyeen karintaa haniyat alwadaac had iyo jeer dadku markay madiine kasii safrayaan ayaa heladoodi iyo dadku markay raacaan ayaa bartaa karintaa marka la gaadho ayay kasoo noqon jireen oo halkaasay ku macasalaamayn jireen oy maaragtay waxa weeye dee waayo allaha idin nabadgeliyo wakaasoo ay ciddii aan raacayna dib uga noqonayso ciddii safraysayna saa ugu sii soconaysa bartaa markay gaadhaan bay kharaa dhacayaan calaa wujuuhihima wejiyadooday u dhacayaan muttafaqun calayhi waa waxyaabaha markaa maqanee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay ogeysiiyey waana sifayn daqiiqa oo aada u xeel dheer oo wuxuu sheegay cidda ugu dambaysee lasoo xashrinayaa laba nin weeyi qabiiladooduu sheegay shaqadooduu sheegay halkay ku socdaan buu sheegay yaa bartay ku dhimanayaan buu sheegay sooma aragtid wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxu uhi yakunu khaliifatun yakuunu waxaa iman doona khaliifatun nin khaliifahoo madaxweyne ah oo min khulafaa'ikum yakuunu wuxuu noqon doonaa dhe khaliifatu nin khaliifo min khulafaa'ikum khulafadiina ka midi fii aakhiri zamaani aakhiru zamaanka yaxthuu mid xantoobiya almaala maalka mid xantoobiya oo walaa yacuduhu aan tirin rawaahu muslim khaliifka waxaa la ydhaha ninka markaa madaxweyne caamka ah ee ummadda waxa weeye badan xukuma marka xadiidka qudhiisu wuxuu ka mid yahay bushaarooyinka waaweyn oo wuxuu tilmaamayaa aakhiru zamaanka inay soo noqon doonaan dadkii madaxda ahaa ee dadka khayrka ku hogaamin jiray ee ahlulcadliga ahaa ee waxa weeyaan markaa hagaagsanaayo toosnaa inay soo noqon doonaan oo waxa soo socoto dib u soo noqon doonta ee kolkii hore dadka muslimiinta waxaa lagu maamulayay khilaafatun calaa minhaaji nubuwa soo maha haye way socotay socoto meesha way ka baxda taasi way socotay oo qaar kale waxaa ka dambeeyey khilaafooyin kaloo fara badan oo noocyo kala duwana haddana sida xadiis kale rasuulku ku sheegay khilaafatun calaa minhaaji nubuwa ayaa iman doonta oo dee xataa mahdigii baa waxa weeye iman doona oo isagoo qudhiisu nin markaa madaxweyne ah oo caadil ah gaalada la jihaadi doona oo dhulka cadaalad ka buuxin doona iyo waxa weeyaan markaa wanaag sida dulmiga iyo xumaanta looga buuxin min hal imaamu lkhatamu lfasiixu muxamedu lmahdiyu walmasiixu waa ninkaas marka sifada uu leeyahay waxaa ka mid a khaliifkani xoolaha wuu xantoobinaya dadka wuu siinayaa maba tirinay u tirin maayaba ya saasuma ugu xantoobinaya saasuu ugu xantoobinaya sidaas ayuu ugu xantoobinaya marka waxaa muuqata ina xooluhu waktigaa badanaya waxaa kaloo muuqata siduu dadka u gaadhsiinayo deeqda iyo waxa uu mas-uulka ka iiso maaha waay oo halka dadka madaxda ah ee had iyo jeer atharada ama wixii hantidii dadka iyagu isku gaar yeelaa iyagu dee taa uma laha caado soo maha ya iyagaa khabaysto oo meelaha dhigto oo haddii alaba kuu roon yahay musuq maasuqo oo wixii hantidii urursado say u urursan karayaanba laakiin kani sifadaa wanaagsan ayuu leeyahay wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi layaatiyana cala nnaasi dadka waxa ku iman doona zamaanun wakti yatuufu rajulu ninkuu dawaafi doono fiihi dhexdiisa bisadaqati sadaqada uu la meeraysan doono min adahabi dahabka ah oo falaa yajidu aanu heli doonin axadan axad yaahuduha minhu ka qaata wa yura rajulu lwaaxidu waxaa la arki doonaa ninka keliyahoo yatbacuhu ay raacayaan arbacuuna mra'atan afartan haweeni oo yaludna bihi ay yactasimna bihi ku gabbanayo oo maaragtay isaga haddii allaba kuu roonya xaggiisa u irkanaya waay min qilati rijaali wa kahrati nisaa yaraanta raggu uu yaraaday darteed mintani waa sababiya weeye min qilati rijaali yaraanta raggu yaraaday daraaddeed iyo wa kahrati nisaai badista dumarku ay bateen darteed rawaa muslim markaa raggii baa yaraanaya dumarkiina way badanayaane garo waxyaabaha ahlulcilmigu ay tilmaamaan waxaa ka mid ah sababaha raggu u yaraadaya waxaa ka mid ah dee dagaaladu had iyo jeer way iska badanayaan weliba aakhiru zamaankana dagaaladu way sii badanayaan waxa weeye aad baa la ysu dilayaa ee dadka muslimiinta ah iyo gaalada dagaallo aada iyo aada u baahsan oo ummad badani ku dhiman doontaa dhex mari doona ya sidaynu xadiidka saxiixa muslimka qaar ku soo aragnay marka markay raggii aada u dhintaan ay gumaadmaan ay yaraadaan ayaa dee dumarkii waxa weeye afartan baa ninku soo hagaagaya kuwii dhalay kuwii uu qabay kuwuu sii dhalay qaara isxigaan habaryarihii eedooyinkii ma fahamte meel dhan oo dumar maydhana ayaa laga yaabaa nin mooyaane wax kaloo ka soo toosayo in la waayo qaala وعn abi hurayraةa radي الlه عanهu عan النabiyi slى الlه عalyه وsلم qaala اshtaraa rajulu nin baas iibsaday min rajulin nin buu wuxuu ka iibsaday caqaara baloor buu ka iibsaday meel markaa waxa weeye dhul ah marka caqaarka waxaa la ydhahdaa hantidan had yo jeer maguurtada ah ama ha noqdo baloor ama ha noqdo beer ama ha noqdo guri xoolaha aan dhaqdhaqaaqin baa la ydhaahdaa labada ninna waa laba nin oo waxay ahaayeen aada u qiimo badan oo waracood iyo xalaal miirashadoodu heer sare uu ahaa fawajada waxa uu helay alladii ishtaraa kii dhulka iibsaday alcaqaara caqaarkii wuxuu ka helay alladii kii ishtaraa iibsaday alcaqaara caqaarka iibsaday fii caqaarihi baloorhkiisii wuxuu ka helay jaratan jalxad fiiha dahabun dahab uu ku jiro jaradaasina markaa weel bay ahayd dee dahabka lagu riday oo dabeeta lagu caasay oo had iyo jeer ummadaha hore waxaa la samayn jiray waxyaabahan imanka dahabka iyo lacagta iyo dee bangiyadan iyo waxaa lagu ilaaliya may jirine alaabta qaaliga ah ee noocaasoo kale waa la aasan jiray oo ama guriga ha lagu aaso ama beerta ha lagu aaso meel qofku isaguna u og yahay oo cid kale aanay fahansanayn ayaa lagu aasayay oo halkaasaa dabadeetana u noqon jirtay meel lagu ilaaliyo fa qaala lahu aladii ishtara alcaqaara waay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi aladii kii ishtara alcaqaaro ishtaraa iibsaday alcaqaara baloorhka kii iibsaday wuxuu ku yidhi kii iibiyey khud dahabaka war dahabkaagan ho inama ashtaraytu minka alarda dhulkun baan kaa iibsaday walama ashtari dahaba dahabka kaamaan iibsan wa qaala aladii lahu lardu kii dhulka lahaana wuxuu yidhi ee markii hore iibiyey inamaa bictuka alarda wamaa fiihaa dhulka iyo wixii ku jiraba waan kaa iibiyey fataxaakamaa ilaa rajulin nin bay isula tegeen way u xukun doonteen markaa dadku had iyo jeer marka ay isqabtaan ee waxyaabaha qaar la ysku qabto waxa weeye way iska bannaan tahay inay cid isula tagaan o idhahdaan ciddan ahayna kala saarto iyadoo markaa qaadigii ama kii maxkamadda fadhiyayba aan la isla gaadhin ama madaxweynihiiba in la idhaha hebel bayna kala saaraya inamar hadduu kala saaro waxaan sharciga khilaafsanayn uu ku kala saarana waa inay u hoggaansamaan soo ma aragtid waayahay ninkaasay kolkaa isula tegeen fa qaala aladii taxaakamaa ilayhi kii ay isula xukun tageen wuxuu yidhi markii uu waraystay dabadeed ee uu waracood iyo qiimahooda arkay alakumaa waladun war carruur ma leedin qaala axaduhumaa midkood baa idhi lii ghulaamun anigu inan baan leey wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu ihi lii jaariyatun ana inan baan leey qaala wuxuu ihi ankixa u guuriya algulaama inanka aljaariyata inanta u guuriya wa anfiqaa ku nafaqeeya calaa anfusihimaa nafahooda minhu xoolahan markaa dahabkan xaggiisa kaga nafaqeeya watasadaqa kuna sadaqadaysta muttafaqun calayh watasadaqa buu bukhaarigu qoraa nusakha riyaadka watasarafa miya ya watasadaqa buu qorayaa soo ma waay marka xadiidkaana waxaa laga qaadanaya waxaa loo yaqaano waraca iyo isilaalintu wanaaguu leeyey iyo dadka markaa kolka la kala saarayo waxa markaa waxsiyaabaha loo kala saaro ka mida waxaa loo yaqaana asulxu in la heshiisiiyo oo si wanaagsan oon midnaba lagu maaragtay tacadi ahayn loo kala saaro soo ma aragtid oo maaragtay waxa weeye si fiican la ydhaha adna maxaad haysa adna macday si fiican loo kala saaro sulxigu weeye qaala wuxuu uhi wacanhu ay wacan abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul wuxuu maqlay rasuulka ilaahay oo le kaanat imra'ataani waxay ahaayeen laba dumari macahumaa kuwa haysta ibnaahumaa labadoodii inan laba dumara ayaa laba inan oo yaryar markaa haystay markaa meel bay joogeen oo ama dhar ha maydhanayaan ama wax kalaba ha wadwadaane meel bay joogeen jaa'a di'bu yey baa dabadeeta yimi oo fa dahaba wuxuu la tegey bibni ixdaahumaa midkood inankeedii buu qaatay big fa qaalat lisaaxibatihaa tii kaley ku tidhi intay markiiba isku rogtay ku qabsatay inamaa dahaba bibnik inankaagii buu qaatay ta sidan odhanaysaana waa tii weyneyd ayaa damaaciday markay aragtay inuu inankeedii yaraa yahay ka la qaatay ayay tii kale ku qabsanaysaa ayo leedahay ku qabsa ku qadimaysidii wa qaalat ilukhraa tii kalena waxay tidhi inamaa dahaba bibnik maya inankaagii buu qaatay fataxaakamaa waxay isula xukun tageen ilaa daawuuda daawuud sala allahu calayhi wasalam nabi daawuud bay isula tageen faqadaa bihi ilmihii yaraaye soo hadhay wuxuu u xukmay lilkubraatii weyneyd waxaanay markaa ahlulcilmigu leeyihiin nas arrinka noocaasa kumuu maaragtay xukumina laakiin wuu ku ijtihaaday ha ambiyaduna mararka qaar inay dee ijtihaadaan way u bannaanayd marka ha ijtihaadee waxaa laga yaabaa dee waxyaabo markaa inuu arkay haddii allaba kuu roonyahy arrintaa uu ku xukumay oo uu ku fuliyey fa kharajata waxay ku soo baxeen iyadoo sidaa loo kala xukumay calaa sulaymaana bni daawuuda sala allahu calayhi wasalam sulaymaan oo ina nebi daawuud oo isna nebi bay ku soo baxeen fa akhbarataahu arrinkii bay u sheegeen markii arrinkii ay uga warrameen ayuu isna markaa xeelad kale ayuu degay oo uu arrintan ku caddayn karo isagoo aan xukumkii aabbihiina burin fa qaala wuxuu uhi ituunii ii keena bisikiini midi ii keena ashuquhu baynahumaa waan idin kala jarayaabe waan u kala jarayaa midi ii keena buudi ii keena midi waan u kala jarayaa gebigoodaba fa qaalat isuqraa tii yarayd baa waxay tihi laa tafcalha samayn raximaka allah allaha ku naxariista huwa ibnuha iyadaa dhashe iyadaa dhashay ha samayn ha kala goyni faqadaa bihi ilmi yaraa wuxuu uxukmay lisuqraa tii yarayd muttafaqun calayh tii yarayd buu xukumay muxuu ugu xukumay wuxuu ugu xukumay markaa qariinada iyo fahan ilaahay jala wacalaa siiyey iyo maaragtay dhacdadan dhacday waxyaabahan ku xeeran u arkay oo markuu ihi waxa weeyaan idin kala gooyo tan damqatay ee tidhaha kala goyn inay tahay jiidhkeedii inuu yahay oo iyadu ay dhashay ya ayuu halkaa ka arkay oo ay u naxariisanayso tan kale iyada inankeedii baalku qaatay ee marka horeba damaacyadda ahayd iyadu way iska sii haysatay dhinaceedoo markaa la kala gooy adba inankaa igu weyday iyaduna ha weyday dee taagneed ma garanaysa ya iyaduba weyde adna kaa markaa adba weyde iyaduna ha weydo marka halkaasuu ka arkay sidaa awgeed baa macaal iqraarkay qirtay tayari ay tidhi waa inankeedii way qiratay soo maha iqraar baa meeshii yaallay iqraarkii haddana muxuu ka horraysiiyey qariinatulxaali buu ka horraysiiyey xaaladan qariinadii tusinaysa arrimahana wax aada uga warrama oo kala dhigdhiga alcalaamatu bnu lqayim raxmat ullaahi caleyh kitaabkiisa qiimo badan le duruq lxukmiya ayuu aada ugu kala dhigdhigaa markaa qofka qaadiga ah ee dadka kala saaraya qof aad u faham badan oo soo jeeda oo qaraa-inta eegaya oo xaaladaha eegaya oo wax badan fiirinaya waa inuu waxa weeye noqdo qaala wa can mirdaasin waxaa laga wariyey mirdaaskii alaslamiyi radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam yadhabu saalixuuna dadka wanaagsan baa tegaya way soconayaan dadka wanaagsan alawala falawala siday u kala horeeyaan bay markaa u tegayaan marka alawala falawala waa la nasbinayaayo waa fii maxalilxaale ay mutaratibiina waxaa lagu awilayaa ay mutaratibiina iyagoo tartiibsanoo say u kala horreeyiina bay tegayaan wa tabqaa waxaa hadhaysa xuthaalatun buushe ka xuthaalati shaciiri buushaha heedda oo kale ah awi tamri ama timirta buusha iyo wax liita oo xashiish ah haa buushaha markaa shaciirta iyo tamriga oo kale ah ayaa hadhaya laa yubaaliihim ullahu kuwaasoonu ilaahay u aabayeelahayn baalatan wa aabayeeli ama laa yubaaliihim ullahu ilaahay u aabayeeli maayo baalatan markaa waxa weeye qadar ilaahay jala wacalaa iyo darajo siin maayo kuwa ah wax darajaah iyo wax qadar iyo wax qiimaa u yeeli maayo rawahu lbukhaari markaa dadka wanaagsani hee way soconayaan weeye qaala wuxuu uhi wacan rifaacata bni raaficin izuraqiyi radia allahu canhu qaala jaaa jibriilu jibriil baa u yimi ila nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi maa tacuduuna maxaa ku tirisaan ahla lbadrin reer beder maxaa ku tirisaan fiikum dhexdiinna fadligooda iyo qiimahooda qaala wuxuu uhi min afdali lmuslimiina muslimiinta inay ugu fadli badan yihiin aw kalimata naxwaha ama kelmad la mida qaala wuxuu uhi jibriil wakadalika sidaasoo kale weeye man shahida bederan ciddii beder xaadirtaye min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ahaatay rawahu lbukhaari dee beder ilaahay jala wacalaa rasuulka iyo saxaabada wuxuu ku xoojiyey maxay malaa'ig soo maah siday saxaabada rasuulka ahlubeder ugu fadli badan yihiin ayaa malaa'igtana kuwii ilaahay samada intuu ka soo diray soo gurmaday ee beder ka qayb galay ay ugu fadli badan yihiin marka dagaalkii beder iyo ka qayb qaadashadiisu fadligii ay lahayd ayaa halkaana laga qaadanayaa sidaasay ahlulcilmiguna sameeyaanoo markay ka warramayaan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ama saxaabadiiba dheh saxaabadii markay ka warramayaan marka la eego shaksi shaksi dee afartii khulafada ugu fadli badan abubakr uma cumar uma cuhmaan uma cali haddana baaqi alcashara lixdii markaa alcasharatu lmubasharuuna biljanna ka soo hadhay saciidu wa sacdu wabnu cawfin wa talxatu wa caamiru fihrin wa zubayru lmadaxu lixda beytkaa lagu sheegay si guud marka loo eega muhaajiriin iyo ansaar laysu eegana muhaajiriin baa ka fadli badan waayo waxay kulmiyeen maxay hijradii iyo nusradii labada arrin bay la wada yimaadeen halka ansaari nusradii ay la yimaadeen marka saxaabada si guud loo wada eegana reer beder baa ugu fadli badan soo ma aragtid ma ree uxud baa ku xiga mise ree baycaturidwaan ahlucilmigu laba qowl bay sheegaan afdaluhum sidiiqu uma cumaru wabacdahu lcuhmaanu wahuwa alakharu aw fa caliyun qablahu khulfin xuki qultu waqowlu waqfi jaacan maliki fasitatu lbaaquuna falbadriya fauxudun faahlu baycati almardiya ciraaqigu waa ka ku odhanaya sidaa manduumadiisa qaala wuxuu yihi sheekhu wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa anzala allahu tacaala ilaahay markuu ku soo dejiyey isagaa sarreeye biqowmin duul cadaaban cadaab markuu ku soo dejiyo asaaba alcadaabu cadaabkaasi wuxuu haleelayaa man kaana fiihim ciddii dhex joogta oo dad wanaagsana uma bucitsuu dabadeeta waxaa lagu soo saaraya calaa acmaalihim camaladooda muttafaqun calayhi cadaabkii waxa weeye waa cadaabka dunyawiga ah sida tusaale ahaan dabaylahan iyo duufaanadan sida waxa weeyaan markaa abaarahan khatarta ah sida xanuunadan faafaya sida waxa weeye dhulgariirada adigu calaa kulli xaal masaa'ibtaa waaweyn ee dhacaysa weeye masaa'ibtaa had iyo jeer waxa u sababaa xumaanta iyo fisqiga bani aadamku ay samaynayaan oo ilaahay baa yihi wamaa asaabakum bimusiibatin fa bimaa kasabat aydiikum ha yeeshee marka ay masaa'ibkaa caamkii soo degaan kii samaynayey iyo kii waxa weeye xataa aan samaynayne wanaagsanaa iska dhex joogay labadaba way maanshaynaysa oo abaartii kii wanaagsanaana way gaadhaysa soo ma aragti dhibtii kala timi kii wanaagsanaana way gaadhaysa laakiin aakhire marka la tago dee qof walba camalkiisii baa lagu soo saarayaayo walaa taziru waasiratun wisra ukhraa weeye soo ma aragti nafna naf kale dembigeed loo qaban maayo waxaa markaa xadiidkani uu markhaati u yahay qowl llahi jala wacala wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa xadiidkii bilowga aynu ku soo marray caaisha ee tilmaamayey dad baa markaa dhulka lala jari doonaana waa kii isaga qudhiisu masle noocaasa sheegayey qaala wuxuu ihi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala kaana wuxuu ahaa jidcun jiridii yaquumu ilayhi nabiyu nebigu mid sag taaga sala allahu alayhi wasalam yacni fi lkhudba markuu khudbadaynayo jirid markaa laantimira geed timira jiridii oo ka mid ah qoryihii lagu dhisay masaajidka rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu sag taagi jira markuu khudbadaynayo falama wudica almimbaru markii mimbarka loo dhigay ayaa samicnaa waxaanu maqalay liljidci jiridii waxaanu ka maqalay mithla sawti alcishaari reenka geela dhalay oo kale mithla sawti alcishaari geela dhalay ee dhalma cusbada ah reenkooda iyo markaa gunuucooda oo kale aanu ka maqalay oo alcishaar waa jamcu cusharaa alcusharaana waxaa la yidhaahdaa asharimayda ah ee toban bilood siday ee dhow markaa soo ma aragtid waay ama ta waxa weeyaan tobaneeyaba dhalanaydna waaba la yidhaahdaa marka halkan ta dhalan baa markaa waxa weeye laga wadaa insha allahu waayo geelu marka uu reema had iyo jeer uu gununucaa ee ilmaha yar uu weyraxaa waa marka uu dhalo soo ma aragtid marka uu riman yahay maaha xataa nazla nabiyu ilaa nabigu soo degay sala allahu alayhi wasalama fawadaca wuxuu dhigay yadahu gacantiisiibu calayhi geedkii marka laantii dul saaray jiridii fasakana kolkaasuu iska degay iska nafsi wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray falamaa kaana ywmu ljumucati maalinkii jimca markuu yimi baa qacda nabiyu nabigu wuxuu ku fadhiistay sala allahu alayhi wasalama cala lmimbari mimbarka dushiisa fasaaxat way qaylisaa anakhlatu geed timireedkii alatii taasoo kaana yakhdubu cindaha agteeda uu ka khudbadayn jiray xataa kaadat ilaa ay ku dhowaato an tanshuqa inay kala dilaacdaba gebigeedu waa cajaa-ib wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray fasaaxat waxay u qaylisay siyaaxa sabiyi ilmaha yar qayladiis oo kale sidii ilmo yaroo markaa hooyadii ay ka dhaqaaqday oo qaaq yidhi oo kale fanazla nabiyu nabigaa soo degay sala allahu alayhi wasalam xataa akhadahaa ilaa uu qabtay oo fadamahaa ilayhi uu isku dhajiyey fajacalat waxay bilowday tainu inay waxa weeye u maaragtay u inhlayso ya ooy u inhlayso aniina sabiyi sida markaa waxa weeye ilmaha yar u inhihidha alladii kaasoo yusakatu la aamusiinaya ilmaha yar marka la aamusiinaya isagoo ooyaya ee aamus aamus aamus la idhaahday hooyadii hadday doonto dhabta ay saarto markaba ma wada jara had iyo jeere uu soo yareeyaa soo maaha ya oo uu soo inhihlaya ilaa uu joojiyo saasoo kale bilowday xataa istaqarat ilaa ay sidaa ku degtay qaala wuxuu ihi bakat waxay u oyday calaa maa kaana tasmacu wixii ay maqli jirtay oo min adikri dikri ahaaday rawaahu lbukhaariyu oo ay ka maqli jirtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaalayaal waa mucjiso iyo aayad aad iyo aad u weyn oo ka mid a aayaadkii rasuulkeena sharafta leh sala allahu calayhi wasalam geedaasaa u oyday dikrigii iyo waxyigii iyo khayrkii uu halkaa ka akhriyayay geedaasaa markaa u oyday raxmad baanu rasuulkeenu ahaa sala allahu calayhi wasalam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo raxmadiisu waata ilaa markaa geedaasi inta lasoo jaray weliba masaajidka lagu dhisay halkaa iska taagan waxa weeye waa taa ay u ooyeysay marka waa mucjizo aad iyo aada u weyn weeye can abi haclabata alkhushaniyi jurhumi bni naashirin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala in allaha tacaala ilaahay isagaa sarreeye farada wuxuu faral yeelay faraa-ida faralyo ee falaa tudayicuuha ha dayicin waxadda wuxuu xadeeyey xuduudan xuduud buu xadeeyey falaa tactaduuha ha ka gudbina waxarama wuxuu xarimay ashyaa waxyaabe falaa tantahikuuha ha ku dhicina hadkiga jeexista laydhaha asalahaan wasakata wuu ka aamusay can ashyaa waxyaabuu ka aamusay raxmatan lakum isagoo raxmad idiin ahe hayra nisyaanin aan ilowsanayne falaa tabxathuu canhaa ha baarhbaadhina xadiidun xasanun weeye rawaahu taaraqudniyu wagayruhu taaraqudniyo hayrkiibaa wariye kada aliman qaala imamnaniyu alimaamu albaniyu laakiin xadiidka wuu daciifiyaa sababka lagu daciifiyana waxaa ka mida fiihi inqiaac inqiaac baa markaa ku jira cilooyin kalena way sheegaan shawaahid bay u sheegaan oo shawaahidaana qaarkood waa daciif adigu lafdi baa jira dariiq baa jira uu leeyahay xadiid abudarda uu warinaya radia allahu canhu wa ardaah oo odhanaya maa axala allahu fii kitaabihi fahuwa xalaal wamaa xarama fahuwa xaraam wamaa sakata canhu fahuwa cafwun faqbaluu min allahi caafiyatah fa ina allaha lam yakun liyansaa shay-an dabadeetana wuxuu akhriyay wamaa kaana rabuka nasiya xadiidka abudardaa duruqdiisa qaar waa daciifun jiddan ama waaba mawduuc laakiin qaar baa marka ay muxaqiqiinta qaarkood maaragtay ay waxa weeye quweynayaan oy leeyihiin sanadkeedu waa qawi marka haddii la idhaha waa qawi shaahid buu u noqon karaa qaala wuxuu yihi can cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaala ghazawnaa waanu duulay maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama sabca ghazawaatin toban duulaan baanu rasuulka la duulay naakulu xaala aanu cunayna aljaraada ayax wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo aroortay naakulu waanu cunaynay macahu xaalaanu rasuulka la jiro aljaraada ayaxaanu cunaynay muttafaqun caleyh maaha macnuhu nala cunaya waa iyadoo aanu la joogna aanu cunaynay oo aanu isaga markaa arsaaq ka dayaynay oo isna nooma diidahay markaa de ayaxu waa xalaale garo waana kiina soo maray isagoo fara badan marka malaa dadkan intooda badan baa hiiba ma haysee marka gaar ahaan loo baahan yahay waxa weeye waa iska macaan ma fahamte dadka qaar baan laga soo gaadhinba waa carabtaas oo kale iyo qaar baan laga soo gaadhayn oo intay xantoobsadaan ayay ku gurayaan ma fahamte innagana waxaba laga yaabaa inuu qofku ka yakyaksoodo lakiin waxaa jira si loo farsamayn karo oo intaad digsi yar ama weel yar soo qaado aad wax yar saliid yar ama wax yar oo maarata ku dhibqiso dabka la saaro hadaad doonto toono yar yar iyo waxyaaba noocaasa iyo basal iyo wax ku googeyso ayaad isagana waad soo qaqabanaysaa labada baalna waad ka jaraysaa madaxa yarna waad ka jaraysaa wixii uurka ku jirayna wuu soo raacaya soo ma markaasaad waxawey saa ugu guraysaa saad saa ugu walaaqaysaa shaf shaf shaf shaf shaf shaf ma fahanti waxa weeye waa maaragtay cunto cajiib ayuu noqonaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu ihi laa yuldaqu lagama qaniina almu'minu qofka mu'minka ah macnii yaan laga qaniinin min juxrin god maratayni laba jeer muttafaqun calayh god laba jeer lagama qaniino macnuhu ma aha good marba halkaga soo baxay mar labaad kagama soo baxo masama amees ama hangaral ama wax lamid maaha saa loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa khiyaamo ama maaragta arin iyo dagitaan iyo wax marka hore cidi ku samaysay haddana mar labaad kuma samayso qofka muuminkaah waa qof soo jeeda oo fatina soo ma aragtid ciddii shar iyo hagardaamiyo dhibaato la maaganna waa qof ka feejigan oo iska ilaalinaya oo hadduu mar daga ama mar la gaadho ya wuxuu isku daya inaan mar labaadda la gaadhin soo ma aragtid haddii kale waxa weeye isagii baa noqonaya qof iska dhoohanoo laga ceel hayuu noqonaya moogta soomaalidu maxay idhaahdaan waxay idhaahdaan mar idaga allaha dago mar labaad idagana anaa isdagan mise anaa dagan bay odhan jire ya waxa weeye calaa kulli xaal macnu waa sidaa wuxuun baana xadiidka laga qaadanayaa qofka mu'minkaahi inuu maaragta had iyo jeer feejignaado qaala wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi halaaatun saddex laa yukalimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama walaa yanduru ilayhim mana eegaayo walaa yusakiihim ma tahiraayo walahum cadaabun aliimun cadaab waxanuunjiyana way leeyihin rajulu nin weeye midkood calaa fadli maain biyo dheeraada ku haysta bilfaraati meel cidla ah oo bahgooye ah oo yamnacuhu u diida min ibni sabiili dadka musaafiriinta ah meel bahgooye ah oo cidlo ah ayuu ku haystaa biyo dheeraad oo isaga dheeraad ka ah dadkaa soo mara markaa musaafiriinta uu diidaya waa dembiile garo wa rajulun iyo nin weeye baayaca rajulan silcatan baayaco ka baayacay rajulan ninbuu ka baayacay silcatan alaab bacda alcasri salaad casar dabadeed waqtigaa waxaa loola egta yidhahdeen ahlucilmigu waa waqti qiimo badan oo faxalafa bilaahi ilaahay ku dhaartay la akhadaha inuu ku qaato laga soo siiyey bikada wa kada waxa iyo waxaa oo fasadaqahu kii ka iibsanayena uu rumaystay wa huwa calaa gayri daalika sidaasa aan ahayn isagoo ku sugan oo sida aan ahayn oo xaqiiqadu aanay sa ahayn war hoy alaabtani way jabantee intaasaa layga soo siiyey anna intaasaan ku siinaya waxba saari maayo ilaahay baan ku dhaartay waa caynka waxaasu leeyahy iyo wa rajulu nin weeye baayaca la baycooday imaaman madaxweyne laa yubaayicuhu isagoonu la baycoonan ilaa lidunya adduunyo darteed mooyaane fa in acطaahu minhaa hadduu wax ka siiyo wafaa wuu oofinayaa baycadaasoo wuu yeelaya wain lam yucطihi minha haddaanu wax ka siinina lam yafi ma oofinaya waa muttafaqu calayh ya madaxweynuu markaa la ballamayaayo inuu ateecayo oo uu madax ka dhigayo ayuu kula ballamayaayo adduunya ayuunbaa markaa ku kalifayso waa adduunye doon wax kale ma rabo wa canhu ay wa can abi hurayrata can inabiy sala allahu alayhi wasalama qaala maa bayna nafkatayni labada suurood inta udhaxaysa labada afuuf ee suurta la afuufaya inta udhaxaysa arbacuuna afartan wey qaaluu waxay idhahdeen ya abaa hurayrata abaa hurayra wa arbacuuna yowman ma afartan maalmood ba qaala wuxu uhi abaytu waan diidi qaaluu arbacuuna sana ma afartan sana qaala wuxu uhi abaytu waan diidi qaaluu arbacuuna shahra ma afartan bilood ba qaala abaytu waan diidi habaytu wuxuu u jeedaa afartan un baan anigu maqlee dee ma garanayo afartan ay tahay wayablaa wuu baaba'ayaa macni wuu baaliyoobayaa kullu shayin wax kasta oo min alinsaani qofka ka midi wuu baaliyoobayaa ilaa cajba danab laftaa yaree waxa weeye halkaa dhabarku ku dhammaada ku jirta cajbu danabka laydhaa mooyaane laf dhubuqda laydhaa fiihi isaga ayaa yurakabu lkhalqu khalqiga layska saaraya oo isagu waxa weeye ciiddu cuni mayso ma dhammaanayo marka halkaas ayuu ka soo biqlayaa qofku uma yunazilu llahu ilaahay wuxuu soo dejinayaa min asamaai samada wuxuu ka soo dejinayaa maaan biyo fayambutuuna way soo biqlayaan dadkii kamaa yambutu lbaqalu sida siidhka iyo nabaadka cagaaran ee dhulka ka soo biqlaa uu soo baxo oo kale ee uu soo cagaaro waxaa dhulka ka soo baxaya doogaahi ayay waxa weeye usoo biqlayaan muttafaqun caleyh wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala baynama nabiyu waqti nabigu sala allahu alayhi wasalama fii majlisin golo uu joogay wa yuxadisu lqowma dadka uu xadiisaayey jaahu waxa uu yimi acraabiyu nin reer miyo faqaala wuxu uhi mata saacatu saacaddu waa goorma famadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa iska socday yuxadisu xaala uu saxaabadii u xadiisayo oo wacdigii iyo wixii uu sheegayo uu iska sii waday fa qaala bacdu lqowmi raggii barhkood baa yihi samica maa qaala wuxuu ninku yidhi wuu maqlay rasuulkaoo fakariha maa qaala wuxuu yidhi wuu karaahsaday sida awgeed buu ugu joojin waayey isaga sii watay maaragta warkiisi qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaahdeen bal lam yasmac maya ma maqal maya eh ma maqal xataa idaa qadaa xadiidahu xadiidkiisa rasuulku markuu dhammaystay ayaa qaala wuxuu ihi ayna saa'ilu can isaaca kii saacadday weydiinayay mey kaana waxaa kolkaa laga qaadanaya qof dersi akhriaya ama muxaadaro ku jira ama wax wada haddii su-aal la weydiiyo inuu iska dhammaysto oo aan u kala goyn markuu dhammaysto dabeetana wixii uu ka jawaabaya uu ka jawaabay qaala wuxuu ihi haa ana yaa rasuula allah way kan rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi idaa dayicat ilamaanatu amaanada marka la dayaco faintadir isaacata saacadda sug waqtigaa eeg qaala wuxuu ihi kayfa idaacatuhaa sidee loo dayacaya qaala wuxuu ihi idaa usida alamru arrinka marka loo tiiriya ilaa gayri ahlihi ehelkiisa cid aan ahayn faintadir isaacata saacadda sug rawaahu lbukhaariyu markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam su-aashanuu ninku weydiiyey waxay ahayd saacaddu dee arrin ilaahay mooye cid kale aanay ogeyn ilaahay unbaa ogortay dhacayso ha yeeshee cilmi kale ayuu u faa'iideeyeyoo calaamaadkeedii wax ka mida ayuu u sheegay oo wuxuu ku yihi marka ammaanada la dayacee arrinka cid aan ehel u ahayn oon mutaysan loo tiiriyo kolkaas sug buu ku yidhi marka arrintana waa calaamatun min calaamaati saaca wa canhu ay wa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal yusalluuna lakum way idin tukinayaan a'immadu madaxdu way idin tukinayaan fain asaabuu hadday saxmaan oo ay si fiican u tukadaan falakum waa leedihiin ajarkiinnii walahum nusqadaha qaar baa wuxuu qorayaa walahum iyaguna way leeyihin laakiin walahum taasi saxiixa bukhaariga kumay soo aroorine imaamu axmed baa wariyey wa in akhta'uu hadday gafaan oo ay salaadii qaldaanna falakum idinku waa leedin ajarkiinni wa calayhim iyagana korkooda ayuu ahaaday gaboodfalkay la yimaadeen rawahu lbukhaari marka madaxdii mar hadday yihiin dad muslimiina in lagu daba tukanayo ayaa xadiidkana inoo faa'iideynaya hadday doonaan fisqi iyo bidcooyin iyo waxyaabo kale ha kuba sugnaadaan qaala wuxuu uhi wacanhu can abi hurayrata radia allahu canhu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayaddaa markuu fasirayay wuxuu qaala wuxuu yidhi khayru naasi dadka kuwa ugu khayrka badan weeye linaasi dadka u khayr badan ee dadka wax tare anfaca yaatuuna way keenayaan bihim waxa weeye dadkiibay markaa keenayaan fi salaasili iyagoo silsalado ay kaga xidhan yihiin fii acnaaqihim qorahooda xataa yadkhuluu fi lislaam ilaa islaamnimada ay galaan gaaladii baa lala dirirayaayo dad baa lasoo xidhxidhaya lasoo qaqabanaya marka muslimiinta loo keenay ay arkaan islaamnimadiiyo wanaaggiisa ayaa ciddii ilaahay uu khayr la doonaa islaamaysaa ya marka waxay noqdeen dadka muslimiintii kuwa dad badan anfacay oo dacwadda gaadhsiiyey jihaadkuna noocyada dacwaddu ka mid yahay dad badan oo naarta geli lahaa oo gaalnimo ku bixi lahaa ayaa muslimiintu sabab u noqonayaan inay islaamaan oo waxa weeye ay jannada sidaa ku galaan marka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ha linnaas taasi waxa weeyaan maaragtay majruurkaasi ayay ku tacalluqaysa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dadka u khayr badan tihiin khayr taasay ku tacalluqaysa dadka ayaa u khayr badan tihiin oo dadka ayaa anfacdaan oo wax tartaan wa canhu ay wa can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi cajib allah ilaahay wuxuu la yaabay caza wajala min qowmin dul yadkhuluuna aljannata jannada ku gelaaya fi salaasil silsalad sababtood ku gelaya rawaahuma albukhaariyu labadaaba bukhaari baa wariyey waxaana laga yaabaa abu hureyra tafsiirka aayadda inuu xadiidkan qudhiisa ka soo qaatay marfuuca macnaahaa macnaheeduna waxa weeye silsilado dartood bay jannada ku gelayaan yu'saruuna waa lasoo qafaalanaya wa yuqayaduuna waa lasoo xidhxidhaya uma yuslimuuna dabadeeto way islaamayaan yadkhuluuna aljannata saasay jannada ku gelayaan marka jannada inay galaan oo ay islaamaan waxay sabab u noqotay markii hore in lasoo qaqabtay oo markaa waxa weye lasoo xidhxidhay wa canhay wa can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala axabu lbilaadi ila allah ilaahay wuxuu ugu jecel yahay dhulka masaajiduhaa masaajideeda ha dhulka ilaahay jala wacalaa wuxuu ugu jecel yahay amaakinta masaajida wa abqadu lbilaadi ila allah aswaaquha dhulalka iyo amaakintana ilaahay wuxuu ugu necab yahay suuqyadeeda ayuu ugu necab yahay rawahu muslim ya markaa suuqa ilaahay muxuu ku nacay muxuu la gaar yahay waxa weeye waxa ilaahay uu maaragtay ugu necab yahay wax kale maaha waa dhibaatooyinkan ay dadku ku samaynayaan oo had iyo jeer suuqii waxa ka dhaca munkaraad fara badan iyo dhibaatooyin badan ribaa ka dhacayso khiyaamaa ka dhacayso been baa lagu sheegayaayo tuugaa ka dhacayso waa la ysku xadayaayo waxa weeye dhaar beenaa ka dhacayso been baa lagu dhaaranayaayo waxa weeye xaaraan baa lagu cunayaayo waxyaabo aada u badan oo munkaraad oo xumaana ayaa suuqii ka dhacaya marka waxyaabaha dadka bani aadamka ah ay la imanayaan baa ilaahay ku necab yahay suuqa dee wax kaleo maaragtay uu dhibahow leeyahay oo kale ma jire e taasaa sabab u noqonaysa ilaahay jala wacalaa inuu necbaabo wa can salmaan alfarisiyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi oo min qowli hadalkiisa ah oo macni mawquufa qaala inuu yihi laa takuunana ha noqonin istatacta haddaad awoodo awala man yadkhulu suuqa cidda ugu horaysa suuqa gelaya ha noqon ee subxi suuqa ugu horgasha walaa aakhira man yakhruju minhaa cidda ugu dambaysa ee ka baxayana ha noqon wa innaha maxaa yeelay macrakatu shaytaan waa halka shaydaanku waxa weeye ku dagaalamay oo ku hirdamo wa bihaa iyada suuqaasi ayaanu yansubu ka taagaa raayatahu calankiisana halkaasuu ka taagaa rawaahu muslimun bartaasuu calankiisana ka taagtaa wrawaahu albarqaniyu fii saxiixihi abu bakr albarqani baa saxiixiisa ku wariyey sidoo kale xadiidkan can salmaana qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa takun ha noqon awala man yadkhulu suuqa cidda ugu horaysa suuqa gelaysa walaakhira man yakhruju minha iyo cidda u dambaysa ka baxaysa toona fiihaa suuqa dhexdeeda ayuu baada ku ukunsadaa ashaydaanu shaydaanku oo wafaraqa uu ku dilaacsadaa waxa weeye dhalihiisa muxaqiqa kitaabkan taxqiijiya wuxuu leeyahay wuu markaa xadiidku isagoo marfuucana qeybtan dambena way sugantay qeybta horena muslim baaba wariyey markaa saxa mawquufan wa marfuuca alxamdu lilahi calaa dalik suuqii kolkaa subaxiina ha lagaaga horeeyo habeenkiina ha lagaaga dambeeyo halkaasaynu u daynaynaa ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana watacaala khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana watacaala shaydaanka iyo sharkiisa iyo dhibaatada inuu ina gees mariyo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rab alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online